تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan ikhyaaray idilkiinba meel walibo aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba goortan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa sida xilliyada jiilaalka ama abaarta dhaqaale looga sameeyo xoolaha oo aan ognahay in xilliyadan oo kale uu qiimahoodu uu aad u hooseeyo dad fursadahaasi ka faa'iidaysanaya ayaan sheekooyinkooda idiin soo gudbin doonnaa halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag fursadaha dhaqaale xilli waliba ayay taagan yihiin laakiin sida looga faa'iidaysto ayaa kala duwan dadka fahamsan siyaasadda dhaqaale fursad kasta oo timaada ayay ka fara qabsadaan halka dadka kale ay mar waliba ku andacoodaan in waddanka uusan lahayn fursado dhaqaale iyo kuwa shaqo sidaa darteedna ay derbiyada u fadhiyaan sidaan la soconno xoolaha iyo beeraha waa lafdhabarta dhaqaale ee soomaalida waana waxa ugu sahlan ee si dhow looga hodmi karo amaba dhaqaale looga samayn karo waa haddii uu qofku fahmo xeeladahooda xilliyada barwaaqada oo keli ahna ma ahan xilliyada dhaqaale laga samayn karo beeraha iyo xoolaha ee xilli waliba ayay fursadahoodu taagan yihiin xilliyada abaaraha inkastoo dadku ay u maleeyaan wakhti aan marnaba la maalgashan xoolo iyo beero haddana dad ayaa xilliyadaasi dhaqaale aad u badan ka sameeya labadaasi majaal barnaamijyadeennii ugu dambeeyey sahanka dhaqaalaha ee bishii shacbaan waxaan ku soo gudbinnay sida geleyda dhaqaale looga sameeyo xilliyada abaaraha waxaana soo bandhignay in xilliyada geleydu ayba ugu lacag badan tahay ay tahay xilliyada abaaraha waxa ugu badan ee xilliga lacagta laga samayn karona ay tahay balka oo xitaa loo dhoofiyo magaalooyinka waaweyn kaasi oo lacagtiisa aanayba ka yarayn badarka uu dhalo balkaasi sidoo kale xoolaha wakhtigan abaaraha waxaa ka furan fursado dhaqaale oo aad u ballaaran ha yeeshee cidda ku dhiiran kartaa ay yar tahay qaababka haddaba xoolaha dhaqaale looga sameeyo wakhtigan oo kale waa in la soo iibsado xoolaha caatada ah ee la liita abaaraha kuwaasi oo wakhtigan sayladaha ka jooga qiime aad u hooseeya xoolahaasi dadka soo iibsada waxay u sameeyaan naaxin waxayna u diyaariyaan calaf muddo kadibna xoolahaasi markay naaxaan oo ay barwaaqadu dhacdo isbeddelna uu ku yimaado qiimaha suuqyada ayay dib ugu celiyaan sayladaha waxayna ka sameeyaan faa'iido xitaa ka badan boqolkiiba boqol tusaale ahaan neefka looda ah ee uu qofku soo iibsado xiliyadan oo kale waxaa laga yaabaa inuu ku soo iibsan karo lacag u dhexaysa boqol ilaa boqol iyo konton dollar wuxuuna marka ay barwaaqadu dhacdo uu ku iibin karaa laba boqol ilaa saddex boqol oo dollarah waana faa'iido ka badan boqolkiiba laba boqol tusaale ahaan qofka soo iibsada toban neef oo keli ah waxa uu ka samayn karaa lacag ka badan laba kun oo dollara wakhtiyada lacagtaasi lagu samayn karana waxay mararka qaar noqon kartaa bil laba bilood ugu badnaanna saddex bilood halka lacagta uu qofku xoolaha ku maalgashtayna ay keliya tahay kun ilaa kun laba boqol iyo konton dollar haddii uusan qofku lahayn beer uu cawska iyo calafka uga soo guro xoolaha waxa uu samayn karaa in calaf iyo caws uu u soo iibiyo muddo kadibna uu suuqa ku celiyo lacago fara badanna uu sidaasi uga sameeyo haddii aad ku hameynaysay mar un inaad bilowdo ganacsiga xoolaha waa xilligii ugu ficnaa iminka la bilaabi lahaa sababtuna waxay tahay laba qodob tan koowaad waa xilli ariga qiimihiisu uu jaban yahay guud ahaan maadaama ariga miisaankiisa hilibka uu yaraaday oo abaar ay ku jireen muddo badan tan kale waxaa la filayaa xilligii roobka inuu dhowaan da'o oo waxaa la marayaa gebagabada bisha maars ilaa horraanta bisha abriil waxaa la filayaa xilligii guga in la helo taasina ay keento in xooluhu ay dhulka ka helaan nacfi iyo caleen ay ku noolaan karaan oo wakhti dheer kagama baahnaa inaad gacanta ka quudiso waxaadna suuqa ku soo celi kartaa laba bilood gudahood iyagoo naaxay oo cayilay mararka qaarkood waxaa la isweydiin karaa imisaa lagu bilaabi karaa ganacsiga ariga uma baahna dhaqaalo badan boqol dollar oo keliya waa lagu bilaabi karaa oo goysa afar neef ilaa saddex neef goysa haddii aad si fiican u maaraysid waxaad ka samayn kartaa muddo kooban lacagtaasi inay ku saddex jibaaranto islamarkaana aad ka fikirto si tartiib tartiiba inaad ganacsigaaga u kubciso adigoo yaraynaya calafka kaa gelaya xoolaha maadaama gacanta laga quudinayo oo dhulka aysan ka soo baxaynin naq ay daaqi karaan marka fadhiga ha laga kaco dhallinyarada hala shaqaysto arigaan meeshaan ku xidhan waxaa laga keenaa miyiga neefka ugu sarreeya waa afartan arigaan hadda lama baayicin intaas neef lagama baayicin riyahaas waxaa la yidhi afartan doolar ma siisanaysa waa midda ugu ficneed ariga miyiga laga keeno horta ariga halkaa ku xidhan saa ugu xidhan arigii badnaayo miyiga laga keeno ugu badnaayo weye dadka miyigu ay lahaayeen jarkii waa kaas orgidii waa kuwaas ma fahmaysaa riyihii waa kuwaas saasuu safkaasu jiraa halkaasuu jiraa afartan iyo soddon iyo shan afartan baa ugu badan hadda ariga meesha ku xidhan neefka ugu badnaayo layga baayacay afartan baa lagu baayacay inta kale waa midaan la baayicin iyo mid soddona iyo mid iska xidhan intaasuu u qaybsan yahay macnaha hilib baan ka muuqan abaarta sida gee meelaha ugu badan ee fursadahaasi dhaqaale looga faa'iidaysan karo waxaa ka mid ah dhulalka webiyada sida dhulka uu maro webiga jubba oo kale oo uu qofku samayn karo inuu waraabsado caws oo dhowr maalin keliya ku baxaya kadibna uu ku quudiyo amaba uu ku naaxiyo xoolihiisa sidoo kale deegaanada uu maro webiga jubba waxaa laga heli karaa bal ama caws iib ah xilli weliba wuxuuna qofku iibsan karaa balkaasi in muddo ahna uu ku quudin karo xoolihiisa haddaba maalmihii u dambeeyey waxaan arkayey dadyow badan oo arrintaasi ka faa'iidaysanaya oo xoolaha caatada ah iibsanaya si hadhow ay dhaqaale uga sameeyaan dadkaasina waxaa ka mid ah cabdi yuunis xasan oo ku nool magaalada jilib wuxuu xoolaha ku dhaqdaa meel aan ka fogayn gurigiisa halkaas ayaan ku booqannay bal si aan ugu kuurgalno qaabka uu xoolaha u dhaqdo si dadka kalena ay fursadda noocaasi ah uga faa'iidaystaan bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku sugannahay xaafadda hodan ee degmada jilib oo dhanka bari kagaee dhanka bari ku aadan waxaana la joogaa cabdi yuunis xasan oo ka mid ah dadka xiliyadan oo kale ka faa'iidaysta xoolaha oo xoolaha weydka ah ama caatada ah soo iibsada kadibna naaxiya siina iibiya cabdiow ku soo dhowow idaacadda islaamiga ah ee andalus assalaamu calaykum idaacadda waa ku dhowahay oo maanta soo booqotay insha allahu raxmaan xoolahaas ayaan ka shaqaysanaa oo xiliyaha oo jilaalka aan soo gadnaa kadib haddana xiliyaha roobka waan sii iibgeynaa waa gadanaa ma fahanta lacag ayaan ku helnaa aad iyo aad cabdiyow marka xoolahan ma markii kuugu horeysay baa mise horey baad adugu uga shaqaysan jirtay oo nidaamkan waad fahansantahay hore baan ugu shaqaysan jiray halkan nidaam aad ugu shaqayn jiri waayo oo muddo badan baan ka shaqayn jiray xoolaha muddo badan baan ku dhex jirnaa oo sidan oo kale waad soo iibsan jirtay xilligan oo kale waa soo iibsadaa kadib haddana waa sii iibgeeyaa oo xilaha roobka dhaca kadib haddana waa haddana markaa xilaha jilaal gaar haddana waa soo gadaa oo lacag baan ka raadinaa Ee, xilligii hadda jiilaalkii kuugu dambeysay oo kale ee, imisaxo neefaad ee, soo iibisay ee, meeqaana ka faa'iideey ee, lacag ahaan xilligaas Aa, waxaan soo iibiyey xilligii jilaalka labaatan neef ayaan soo iibiyey xilligii oo jilaalkii hadda markaan soo iibiyey lacag waxay ku fadhiyeen aad kun iyo laba boqol camal Kid- ay ku fadhiyeen Aad iyo aad.
kadib markaan roobka la gaarana waa la- lacag aad laba kun iyo shan boqol camalaa laga helaa aad.
ma fahante Oo faa'iido ah.
oo faa'iido ah Ka faa'iidey.
aan ka faa'iidnay Xilligaas.
xilligaas Aad iyo ma fahante Ee, marka cabdiyow aduu ma ee, lo-da keliya aad fahamsan tahay mise ee, ariga oo kale markuu isna sidan oo kale raqiisku yahay ee, waad ka faa'iidaa maya aniga ari looda leen ka shaqaynaa walaal looda leen ka shaqaynaa aniga Ee, marka sababta maxay tahay oo aad lo-da u dooratay looda waxaan u doortay fahanka looda ayaan garanaa xoogaho iyo tacaamulkeeda soo dhaqi jirtay?
Ee, waa soo dhaqi jirnay Aad iyo Aa.
marka nin oo baadiyo kusoo koray lo-da fahamsan maa tahay mise magaalada ku dhaqi jirtay maya nin baadiyo kusoo koray looda dhaqaalayn jir baan dhahay hadeertana loo baa ii joogtaa Ma- oo- oo kale oo dhaqaale ii joogtaa oon ku dhaqaalayaaba hadda dhaqaalka oo iyadana weylo iyo lo kale oo dhaqaalo oo oo ii joogta oo iyadana aan ka shaqeeya oo baadiyaha joogtaa oo had weylaheeda aan kasoo kaxeeyey midda kalena beeraha ay ku jirtaa midda kale had weylahan waxaan ku dhaqaaleeya guriga hadda ii joogaan aan ku dhaqaaleeya eegana marka nin loo jiro ahoo lo-da aad u fahamsanaa tahay nin looda jira oo aad u fahamsanahay looda jirka oo oo- oo muddo kusoo caanimaali baasha aad iyo aad ee hadda ee, cabdiyow waxaan ku sugannahay ee, moorada ama xerada lo-da ee aad lo-dan hadda aad soo iibisay ee aad rabto inaad ee, baxnaaniso oo aad naaxiso imise hadda ee, ku jira halkan imisa halkan ku jiraan hadda waa labaatan neef waxaa meeshan ku jiraan oo inaan hadda aan dhaqaaleeyo oo kadib waxaan rabaa saan biyo inaan siiyaan rabaa aan waraabshay geley aan usoo keeno bal baa hadda u keenay ma fahante Ee, balkaas iyo geleydaas markay ay dhaqaaleeyaan kadib ilaahay roobka ilaahay inuu guriga roobka noo soo armiyo kadib suuq iyo meelahaas lala aado oo beec iyo wax lagu raaday ayaa loo baahan yahay maasha allah ee marka hadda labaatankan neef oo halkan ku jira ee calaa neef ee, imisuu kugu fadhiyaa aan calaa neef wuxuu ku fadhiyaa qaar sagaashan buu ku fadhiyaa qaarna boqol buu ku fadhiyaa marka haddii oo barwaaqo ahaan lahayd ee, boqol dollar iyo sagaashan dollar ma lagu heli lahay laguma helayo laguma helayo laguma helayo markaas waa laba boqol iyo konton saddex boqol dibi gaar laba jiraalka gaaraan laga yaababa
marka hadda ee, goormaad soo iibisay oo soo gadat hadda waxaan soo gaday bisha soon aan soo gatay oo gacanta maalinta bisha soon kowgeeda ayaa gacantayda soo galeen loodan ilaa soon soddonkiis ilaa bishaan hadda dhaqaaleynaa maanta sideed oo sideed ah aan la jiraa marka hal bil iyo sideed maalin hadda haysaa aan hayaa hadda- hadda- hadda- hadeertaan ayaa kadibna dee roobka dinoo yimaadaan waxaan rabnaa inaan suuquuq iyo meelaha aan la aadna saasa xaale walaal Walaal, aad baa xoolaha macnaha dhaqaalada aad bay ugu ficinta Ee, marka hadda xoolahan aad ee, ku soo iibisay boqolka dollar iyo ee, sagaashanka dollar haddii ilaahay uu barwaaqana siiyo allaan ka rajaynaynaa in uu roobka noo soo dedejiye imisay noqon karaanaad is leedahay oo oo beecooda beecooda qaar laba boqol iyo konton oo laqada oo dugaas hadda mujeedaa dugaas hadhow markaa la gaaro midkaas weyn mujeedaa ah hadhow markaa la gaaro waa saddex boqol iyo konton au- au- uu gaaraa ma fahante yani hadda wuxuu ugu fadhiyaa boqol iyo afartan ugu fadhiyaa waa maxaa taqriiban waxaa u dhexeeya waa lacag dhibala u dhex Ah, lacag dhibala u dhexeeya ma fahante hadda waxaa leedahay waa xa- xoolaha aad loo loo isticmaalo insha allah direyda kuwii yarna hadda qaar sagaashan ay ku fadhiyaan qaarna sideedan ay ku fadhiyaan ayaga naftooda waa laba boqol inay gaaraan suurgal oo ma fahante Ah, marka boqolkii waxaad ka faa'iidaysaa laba boqol oo dollar haa lacag bay leeyihin xoola aad bay lacag u leeyihin walaale lacag bay leeyihin maasha allah xoolaha dadka waxaan u baraarujin lahaa inay xoolaha aad u dhaqataan oo ay fahmaan dhaqaalaheeda iyo iibkeeda iyo qaabkeeda aan ku baraarujinaa insha allah marka qaabkee hadda loo dhaqaayo ma ee, adugu ma beeraad leedahay ee, mise waad daajisaayoo duurkaad geysaa mise calafaad u keentaa qaabkeed u dhaqdaa aniga qaabkaan u dhaqaa beer ayaan u waraabiyaa Koow.
beertay kowdii horo beerta ayaan ku dhaangeeyey muddo maxay- beerta cows coos baa ku yaalla coos baa loo waraabishay waraabisay.
haa cooskaas ayaa daaqaan cooskaas ay daaqaan meesha lagu ilaaliyaa waa la daaweeyaa ee, solfaa lagu ridaa okos baa lagu diraa waxba waxyaabo badan waa la buufiyaa waa waxyaabo badan dhaqaalo badan baa la geliyaa kadib marka cooskaas iska daaqeen cooskaas daaqan cooska daaqan ha marka adaa kaxeeyo ee, anaa la jiraa anaa la jiraa meeshaa geysanaysa anaa geeyaa meeshan geeya ha marka lacagtaad ku soo iibisay mooyaane lacag kale hadda eh, kaa gasho oo quudintooda ma jirto oo quudintooda waxaa iga gashay waa lacag yar oo ad oo beerta waraabanteeda iyo matoorka matoorkii iyo shidaalkii aa lacag yaroo galan waa jirtaa haa qarash intaas waa iga gasho ilaa hadda wax weyn oo hadda anaa ilaa anaa la jira wax weeye anaa dhex taagan anaaba taaganba waa quusaar iyo wax lama jira anaaba la daba taaganba marka adugu faa'iidadaada adigaa sugaayo oo qof hadda wax kula qaybsanayn ma leh jirta ma jira faa'iidii anaa sugaata ilaahi awood oo kalaada maasha allah saasaan rajaynayna insha allah wadaladeen Ee, marka ee, ee, cabdiyow haddii uu qof aanan beer lahayn oo aan beer waraabsanaynin oo kale qaabkan xoolaha uu inuu oo raba haddana inuu ka faa'iido xoolaha qaabkaada oo kale isaga haddii ee, labaatanka neef oo kale uu soo gato calaa neef maalintii imisuu ku quudin karaad isleeda wuxuu ku quudin karaa horta waa mootadii ba- hadda balka eh waa waxaa waaye labaatan shan doolar haddii maalintii mooto bal oo loo dhigo dhowr beri cunaysaa ma fahante halkii mootada ma labaatan shan doolar waxaa- ma fahante oo macnaa haddii labaatan shantaas beri dhowrkaas neef waa dhowr beri ay cunayaan labaatan doolar labaatan shan doolar qiyaas ahaan marka meeqa maalin waxay cunayaan ada shan beri camal oo cunayaan Ah, marka Maalintii bishii waxaa la ku siyaa- filan maalintii waxaa la siiyaa hadda aan u dhigaa shan iyo toban madaxay cunte aan u daadiyey oo bal ah oo bal eh marka bishii oo kale waa adi shan mooto ama lix mooto haa lix mooto ama shan mooto oo ku filanta aa ku filan ee, qofka marka tusaale ahaan jiilaalka ilaa mataqaanaa meeqa mootaa ku filan haddii laba bil ama bil ama laba- ee, saddex bil uu haayo jilaalkiiniyo wade waa horta waa taqriiban waa iska dabadheer yahay ee, toban iyo laba mooto camal meelahaas oo ku filantada marka ninka sidaada oo kale aan ahayn oo raba in isagu xoolaha lacagna ka sameeyo beerna aan haysan fursad uu ku daa'ijiyana aan haysan oo raba in uu lacagtiisa ku quudiyo mis leedahay isna dhaqaale wuu ka faa'idi karaa dhaqaalo waa ku faaid karaa mar walba dhaqaalo waa laga helaa mar walba dhaqaalo waa laga helaa Aad iyo aad.
waxaa waaye maadaama looda xilliga jilaalihi iyo xilliga kuleelahay aad u raqiis.
waa iska raqiis tahay Aad iyo Ee, xilliga roobabkana Lacag lacag dhibal ayaa laga haddii waxa waxa kaaga baxay qarashkaas waa wax uma aragtid waa xilligaas aad kasoo saara dilaawadoo kalaada ma fahante Aad iyo aad.
haa ee magaalada jilib hadda intaan arkayey ee, dad badan ayaan arkay oo sidan oo kale xoolo xaafadaha ugu xirtay oo quudinaya bal xaafadiina ma kaligaa mise dad badan ayaa ka faa'iidaya meel badan aad ku oodan hadeertaan oo oo- oo la dhaqaaleeyo wax iyo lo-yaalo dhaqaal laga keen iyo wax oo la soo gataba haa hadeertaan markay soo gadan ragaan isla soconi oo loo isla soo- isla soo gadani oo xaafad degan.
oo xaafada degan Aad iyo aad.
ma fahante Aad iyo oo iyaga naftooda hadda in guri iyo dhaqaale ka raadin rabaan iyagana Aad iyo aad.
ma fahante Ee, waxaa waaye xoolaha dadka waxaan u boorin lahaa inay xoolaha aad u- ay u dhaqaaleeyaan oo ka faa'iidaystaan jaanis waaye xoolaha lacagaha oo soo gataan oo sii gadaan oo dhaqaaleeyaan ma fahante Ee, maadaama dadka waxaan u boorin lahay waa dadka dalka waxaa waaye waa daga- da- dal barwaaqo oo dalag fara badan yaalo waaye oo dhaqaale yaalo dhaqaale yaala haa dadka dhalinyarada waxaan leeyahay dadka dhaqaale ugu yaalaa dalka shaqo way taallaa Yaa laga cararin.
ayaa laga cararin Haadiya.
wadaad wa- dalka waa dalkayni Haadiya.
ma fahanta waa in laga shaqaystaa oo aad looga shaqaystaa dalka barwaaqo weeye in oo beeraha la fashaa ma fahante oo dhulka la beertaa wadankii webiga ka noo yahay Webiga biyaha oo barwaaqa noo yahay oo iska socdaa biyaha meel walba iska taagan ma fahante dadkii oo waalidkooda intaas juhdi ku bixiy oo dhaqaalo geliyey oo wax lasoo bari oo haddana maanta badadka iyo meelaha inay ku dhammaadaan ee dadkaas aad baan wacyigelina waxaan leeyahay dadka dalka inay barwaaqa iska eh dalkii shaqo baa taallaa dalka ha laga shaqaysto dalka aad baa looga shaqaysto beeraha hala fasho ma fahante dalku beeraha barwaaqo waaye maanta hadda ayaa horan beer baan fashay oo sasonku taagan waxaan kasoo qaatay waa sideed loor oo sin eh oo dhaay ah oo dhaaya ma fahante Ee, dalka aad baa barwuuq u yahay meeqaad ku iibisay sisinta waxaan ku gatay hal dhibac labaan ku gatay Calaa kiilaheedi kiilo.
calaa kiilo loorkii meeqaa ku jirta loorkii konton kiilo u noqotay waa ku dhuf lacagtaas meeqay noqonaysaa hal dhibic hal dhibac laba hal dhibac laba hal dhibic laba lagu Ah.
dhuftay konton kilmiya konton kiilo haa lixdan lixdan doolar lixdan doolar Le- sideed loor ku dhufatay meeqay noqonaysaa de lagu dhuftay sideed Laba.
afar boqol siddeetan doolar haa Aad ka heshay.
aan ka helay marka dhulka dhulkaad ku tacabtay intuu leeyahay dhulkaas waxaa waaye waa dhul yaraada dhul waxaan ka- darab iyo adii bar camal ayaa dhulka Oo keliya ah.
kan kale geliyaan ku beereeday balkiina weylaha un soo gurtay Ah.
geliyina waa ka helay geleydad meeqaa ka heshay geliyana waxaan ka helay labaatan laba loor camal aan ka helay Aad iyo aad.
haa marka adugu wadanka waad fahamtay oo siyaasadiisa dhaqaalahaad fahamtay oo beerahaada iyo xoolahaada aad ka naxaysaa beerahey xoolahey isku reebtaa Aad iyo aad.
ma fahante Aad iyo aad.
xoolahey beeraha balkiina waa weylaha baa siistay loodii loodii baa siistay Aad iyo aad.
ma fahante geleyna waan ka helay Geleydina waa iibsan- geleyna ma geleyda waa haddii la iibsin waa mustakafi haddii la cunin waa mustakafi laba meelba waa ya geleydeyda waa qaarna waa taala qaarna waa iibsaday Aad iyo aad.
ha iyadu marka gelidaada calaf ma looga dhigi karaa xoolaha calaf waa loo dhambal karaa geleyda waa la siin karaa xoolaha Aad iyo ha waa inay u roon tahay bitamiin saaid wayba way ku koreen waa neefka oo fadhi ama markaas oo caateysan hadee loo dhambala waxaa waaye waa iyuu ka caawa ha hadda tusaale ahaan ee, neefafkan hadda meesha ku jiro midkii ugu badan maalintii haddii ee, kiil ahaan la dhaho cuntadu cuni karo intay legtahay kiilo wuxuu cun karaa su- maxaa horta geleyda waxaa la siiyaa dubigii neefkii maalintii anigu waxaan siinaa laba shood iyo laba shood suus keliya la siiyaa oo loo dhambalaa in lagu badin lama rabo ku filanta intaas?
Ma- in lagu badin lama rabo inta saaid loogu badin lama rabo no Aad iyo macnaa haddee ku badad waxay waxaa keenaysa neefka waa inuu caloosho iyo waxyaabo badan inuu keenaa la rabaa Ee, xoolahan hadda cabdiyow ma adiga haddaad rabta inaad si iibiso markay barwaaqada dhacdo ma jilib ee, suuqeedaad ee, geynaysaa mise magaalo kale maya saylooyooyinka oo jilbaan geeyaa oo oo hadda oo xeebabka iyo meelaha oo hadhow oo yimaanayaan ma fahanta Ha, sida caanrafadii camal sida sakawada saka xilliga sakaadka la gaaro waa dalabka meelo badan baa laga yimaada haa ayuu labaatan iyo shan- dugi waxaan arkay labaatan iyo toddoba milyan la gaday Hal dibi?
hal dibi Aad iyo hadda xilli aan soo dhaafno oo gugi hadda aan soo dhaafnay oo arankahay labaatan iyo toddoba dubi labaatan iyo toddoba- labaatan iyo labaatan iyo toddoba milyan dubi la gadan arkay Hal dibi?
hal dibi ma fahanta oo ruwan oo jimil u hay ma fahante Ee, marka hadda xilligaas waxaad leedahay waa xilli oo xoolaha lacag badan laga helayo Ah, maasha allah bismillaah xilliga xilligaas lo'ood waxaa waay xilli ugu macdo xilliga lo'oleyda waxaa waay oo oo caadi ahayn waa xilligaas ma fahante marka ma laga yaaba adugu inaad gaarsiiso ilaa carafada mise ka hor inaad iibisaa laga yaaba Ma- waa gaarsiin rabaa xilliga caarafadaan ku beer rabaaba Aad iyo aad.
xilliga caarafada ayaan gaarsiin rabaan ku beer rabaaba tilaa way ogolaada lo galoo dhaqaalayna waa joogtaa loodaasna iyadana waa rag baa la jira oo mid ilashaa la jira looda oo dhaqaaleeya aan u dhiiba oo la jiraaba haddee waxaa yeelay looda irmaanka aheed aan weylaha ka soo koriyey aan cidda keen macnaa looda dee xilliga jilaalka dee weylaha nuugaan macnaa neefku wuu dhacaa waa laga ilaalina hadda weylahan gaara loo ilaalishaa ee, ayagana gaara loo ilaalishaa hadaba ma fahante saas waxaa leh inta badan deegaanada soomaalida fursadaha noocani ah ayaa ka taagan dadyow badan ayaana ka faa'iidaysanayaa suuqa xoolaha lagu iibiyo ee degmada cadaado maanta ariga laga keeno miyiga wuxuu ka joogaa soddon doolar labaatan iyo shan doolar ilaa labaatan doolar laakiin neefkaasi haddii la naaxiyo oo la xanaaneeyo waxaa laga yaabaa inuu gaaro bisha juun boqol doolar ilaa siddeetan doolar maanta waa labaatan doolar laakiin berri waxay noqon kartaa boqol doolar taasi waa faa'iidada laga helo xoolaha maanta waxaa ka bannaan jainis aad u wanaagsan dhinaca xoolaha degmada cadaado iyo deegaanada soomaalida guud ahaanba maadaama ay isku xaal yihiin sidaan ognahay waxaa jirta abaar aad iyo aad u saamaysay xoolaha taasi oo nurkii ka qaaday deegaanka haddaba qiimaha xoolaha ay taasi saamaysay maadaama xoolaha ay ku noolaayeen waxyaabo ay geedaha ka helaan ee, taasi waxay keentay in qiimahoodu aad iyo aad hoos ugu dhaco maadaama hilibkooda iyo miisaankoodu aad iyo aad uu hoos ugu dhacay taasi oo ah runtii faa'iido aad iyo aad u wanaagsan sidaa ognahay ee, xooluhu waa isha dhaqaale ee ugu weyn dalka waxaana laga heli karaa faa'iido aad iyo aad u wanaagsan intaa waxaa dheer xoolaha haddii ay xeradaada galaan oo aad muddo hayso waxaa laga yaabaa in ay sii barakoodaan oo tiro ahaan ay kordhaan taasina waa faa'iidada labaad ee laga samayn karo xoolaha wakhtigan qiimahoodu aad u jaban yahay xooluhu waa jiidaalsan yihiin ariga miyiga caatada wax lacaga ma joogo wax lacaga soddon oo badan waa kaa soddon labaatan iyo shan labaatan ala siistaa waa gartay marka ridaas joogta labaatanka doolar haddii roob do-o oo ay ay nur hesho qiima ahaan meeqa laga filan karaa
sida caadiga had weeye xooluhu markay eh, naq helaan oo ay sana helaan waa xoolo caadiga oo gad maayo hadda cuno cuno weye laakiin markii hadda san ay yihiin wax lacaga ma joogaan qof korsanaayo baarisanaayo maani wax kale ma joogaan lacag ma joogaan
ninkii maanta ee hays- heli karaa wuxuu siiyo xoolahaas caatada ah berri ma ka faa'iidi karaa
waa ka faa'iidi karaa haddana waa la gataa dadaa xiriya u dhistay oo oo ka faa'iido oo aruuriya ariga noocaasa oo raashin siiya suuq ku soo celiya intaasaa lagu dhaqan yaaba haddii aan la baajici lahayn dadka isku wada durbaabii lahaa neef cataa ninka wata daan laga baajici lahayn oo labaatan iyo labaatan shan aan laga sii lahayn telefon noqon lahaa ninkaas haye waa ka
marka fursada ka bannaan xoolaha caatada ah jaanisaan ka bannaan jaanis hal la gataan leenaha xoolaha dadka lacagii madaxa ma joogaan xiriyaha loo dhigto baarka ha la iska siisto
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب